dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey wariyaha v o eda magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste isaga ayaana noo soo jeedinaya
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu maanta ku gorfaynaynaa mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya ee ay dhowaan qaar ka mida xildhibaanada baarlamanka u gudbiyeen guddoomiyaha iyo khilaafka ay arrintaasi ka dhex dhalisay xildhibaanada iyo hoggaanka baarlamanka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha xildhibaan sadiiq warfaa oo isaguna kasoo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweynaha xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dhexdhexaadka ka ah khilaafka iminka taagan iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed haddaba sidee u aragtaan mooshinkan laga keenay madaxweynaha aan ku horeeyo xildhibaan cabdirasaaq bismillah adiga iyo xasan kaafi dhammaan ummadda somalia meel kasta joogan dhegaysanaya waxaan leeyahay iyo saaxiibaday labada xildhibaan iyo guddoomiyaha waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaanu arkaa mooshinka inuu jiro saad u maqasheen ayuu sax u yahay waxaan ka mid ah dadkii geeyey wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa si ofishiyaal ah oo qaabkii iyo brosejarkii laga rabay mooshinada qaabkii loo keenahay ah baa loo qabtay uu guddoomiyaha uu u qabtay saasowna weli u jiraa waxa kaleento waa soo baxeen iyo waa buray iyo laleeyahay markii horeba waxaan qabaa ma aynan ogoleen in moshinku qabsoomay oo shuruudihiisi waxay usoo dhammaystirmeen xukuumadda markii hore iyo macal madaxweynaha markii horeba waxay isku dayeen inay inkiraan markii dambena waxay keeneen inay dhahaan waa buray marka qodobadaas waxaan qabaa in marka labaad igu soo noqotaan aan aan qodobada dastuuriga iyo xeer hoosaadkaba aan isticmaalo xildhibaan sadiiq warfaah sidee u aragtaa mooshinka wakhtigan laga keenay madaxweynaha soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim xasan kaafi iyo xildhibaan cabdirasaaq xildhibaan shariif maxaa cabdallah iyo shirwacba dhammaan ummadda soomaaliyeed waan ku salaamayaa sidaa la socotidba mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka soomaaliyeed sida xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay sababta u jabayna waxay tahay waxaa weeye xildhibaano afartan xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii lagu been abuurtay siday sheegeen inay yidhaahdeen mataqana anagu waa ka baxnay iyagoo mataqaana video soo duubay iyo iyagoo dacwad sameeyey xeer hoosaadka qodobka todobaatan shanaad farqadiisa afaraad ayaa ka hadlaysa markii laleeyahay mana quseen midaas midaasu dhehaysa mataqaanaa in xildhibaanku hadduu mooshin sax uusan ka bixi karin laakiin haddii xildhibaanku lagu been abuurtay oo mataqana sida xildhibaan aad ay sheegayaan oo cajalaha soo duubayaan marka haddii sagaashan iyo laba afar toban laga jaro toddobaatan iyo sideed xildhibaan ay noqonaysaa marka mooshinkii oo madaxweynaha laga soo xilka qaadista madaxweynaha halkaas ayuu ku jabay waa mahadsantahay aan u imaado shariif maxamed cabdalla waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamanka soomaaliya weliba xildhibaanada arintan sida aadka ula socda oo dhexdhexaadka oo aan dhinacna raacsanayn sidee u aragtaa mooshinka waqtiga uu kusoo beegmay iyo mooshinkan madaxweynaha laga keenay bismillahi raxmaan raxiim horta waan kala qaadaynaa mooshin keenistu xildhibaanadu hadday isbiirsadaan oo tirsigii loo baahnaa ay gaaraan xaq bay u leeyihiin ha ku guulaystaan ama ha looga adkaada eh laakiin arrinta ah xilligan hadda la jooga munaasib miya xaaladda lagu jira munaasib miya arrintaas waxaa weeye kolley hadda aniga uma arkaayo in xilligan hadda xilligii munaasibka ahaa uu yahay laakiin dhinaca kalena xildhibaanada mooshinka soo qoray waa xaq dastuuri ay leeyihiin cadadka ma dhammaay waa dhan yahay waa arrin kaleeto mana aha in lagu ceebay maxaad usoo qortay marka aniga aragtay saas wey shirwac bulshada rayidkaa tihiin indhihii bulshadaa tihiin waad la socotaa xaaladda dalku meeshay marayso mooshinka madaxweynaha laga keenay iyo qaabka ay wax u socdaan mooshinkaas haddaa tihiin bulshada rayidka sidee idinkugu muuqdaa waa mahadsan tahay xasan xildhibaanadana waan salaamayaa doodana waan soo dhawaynayaa anigu waxaan rabaa inaan in yar u noqdo gadaal u noqdo yacni haddaad fiirido dhacdooyinku siday usoo dhacayeen yacni mooshinkan iyo waxaa hadda socdaahayba inay yimaadaan macquulba waa macquul waay yacni baarlamanka iyo xukuumadda waxaad mooday inay aada isugu milmeen hadday isugu milmeenna ay dad badan iyo muxuu ahay kooxa badanna maaragtay khilaaf kala dhexeeyo sida maamul goboleedyadaas sida muxuu ahay dad kale oo dhowr ah marka iyagiibaa isu soo baxay dadkii wadciga wadanka uu marayo xaqiiqada bini-aadanimada ee ka jirta midda siyaasadeed midda amni midnaba lama fiirinayo marka baarlamankii iyo xukuumaddiibaa gaar isugu baxay markii ay ka baaqsadeen howlihii muhimka ahay oo waajibka ku ahay oo qaban lahaayeen marka annaga bulsharayda ahaan waxaan ka fiirinaynaa waxa waaye institutionkii dowladnimo ee dhismayey ayaan u aragnaa inay caqabad ku yihiin khilaafyada hadda jira oo dhan oo midkan ugu dambeeyey uu ka mid yahay mid walbana sida loo maamulayo ayaan waxaan ahayn si sharcigana waafaqsanna maaha si caqliga bini'aadamka waafaqsanna maaha sidii soomaalidu dhaqanka ay u lahayd khilaaf lagu xallin jirana maaha xildhibaan cabdirisaaq sida aynu ognahay mooshinkan waxaa dhanka kale isku khilaafay gudoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa maxay taasi ka dhigan tahay gudoomiyuhu miyuunusan sharci u lahayn in mooshin haddii xildhibaanadu ay u keenaan uu qabto maxaase aad isleedahay way qoonsadeen labada ku-xigeen waa maxsan tahay intaanan su-aashaas ka jawaabin waxaan rabay si kooban inaan uga dhaho qodobka toddobaatan iyo shanaad ee xeer hoosaadka saaxiibkay warfaa uu soo daliilsaday faqradiisa afraad tiisa saddexaad waxay leedahay mooshinka markii la qabto bashuruudiisa ay u dhammaadaan cidna lama tusi karo meel kalena laguma faafi karo ilaa maa laga geeya meeshii looga doodahayay yaa turaa dadkan dhahayo waana lagu masabiti say ku ogaadeen horta aslan wa faslan waxaa maxaa sharcigiiba uma ogola in dadkii loo geeyo oo dad la tuso imaa inay wax ka ogaayeen kuwan dhahayo intay saxiixeen ay rabaan luqadii inay badalaan by any means ciddii doontaa ku kaliftay wixii doontaa ku kaliftee haddaan ka jawaab su-aashaad un soo noqdo waxa weeyo waa khalad waana ka xumahay dhinac kastaba aniga saaxiibaday maanta inaan laftirkeena ka doodno waxaan ka xumahay waxaa golaha ka dhex dhacay aslan wa faslan xukuumadda sabab u eheday xaqna uma lahaa guddoomiye ku-xigeennadu inay ku qabsadaan maamulkii iyo shaqadii dastuuriga aheeday qodobka sideedaad ee xerosaadkeena wuxuu leeyahay guddoonka waxaa guddoominayo guddoomiyaha marka uu maqan yahay bay shaqada kala qaban karaan laakiin waa curfi iyo caado xukuumadeenna iyo madaxweynaheenuba ay ka dhigteen dowlad goboleedyada markii ay madaxweynahooda ay fahmi waayaan ku-xigeenadooda inay isticmaalaan waa tahay xildhibaan sadiiq warfaa waad la socotaa mooshinkan mooshin in la keena waa wax caadi ah laakiin maxay adiga aragtidaada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadu isku khilaafeen sababta keenaysa in labadiisa ku-xigeen ay ka soo horjeestaan iyo habdhoorayaashii mataqaana guddoonka laisku yidhaahdo iyo dhammaan xogahiisa guud ee sii u arkaan waxay kutusaysaa in guddoomiyaha looga baahan yahay in uu ku soo noqdo dhexdhexaadnimada sida dastuurka qodobka lixdishanaad farqi saddexaad ay ku amrayso guddoomiyahaga baaqaas ayaan u diraya waxaan dhihi lahaa guddoomiye waxaad u tahay guddoomiye dhammaan xildhibaanada golaheena sharafta leh oo shaqooyinka waaweyn oo dastuuriga ah waddankan waxaa laisku haya waxaa weeye fundamental issue aa laisku hayaa waxyaaba asaasi ah shacabka soomaalida dhegahooda inay maqlaan waxaa loo baahan jihada dalkan u soconaya weeye meel dheer ayaan ka nimid waxaana muhiim mar walba inaan isxasuusino inaan ognahay dalkan ee markaa madaxweyne wax kusoo eedeynaysa qodobka sagaashan labaad farqadii sukwaadil aad markay dhigayaan oo madaxweynaha eedama la soo jeedinayo waxa way khiyaano qaran inuu galo madaxweynaha inuu noqdo mataqaana inuu dastuurkii shuruuc dalka inuu jebiyey waxyaaba waaweyn wey waxaas waxyaaba keenaya waxaan rabaa in shacabka ogaadaan in gurigiis oo lagu saxiixo mataqaana mataqana lagu saxiixo mataqaana mooshinka madaxweynaha waxaas wax mataqana ummadda soomaaliya dhegaysan karta inuu qaarkood uu ku baraashar gareeyo in xildhibaanad mid xildhibaanada ka mida qaar ka mida annagana la fadhiina guddoomiyaha ay noo sheegeen inay mataqaana uu isaga dad usoo diray inuu mooshinka saxiixo waxaas wax la aqbali kara maaha waa kugu soo laaban doonaa shariif maxamed cabdalla isla su-aashaas sidee u aragtaa khilaafka guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa bismillahi raxmaan raxiim taas aniga runtii waa ku khilaafsannahay saaxiibkay warfaa guddoomiyaha golaha shacabka mooshinka hadduu isaga joogo inuu qabto haddii cillad uu leeyahay cillad waxaa lagu ogaan karaa markii belenrig la keeno sida cabdirasaaq u sheegayna lamaba ogaado ilaa belenrig laga keeno isaga xaqu leh odayaashan kaleeto arrintan waa ku xadgudub xeerka iyo iyo dhaqankaba ku xadgudub weeye waxaa la rabay haddii uu cillad leeyahay mooshinka waaba u fiican tahay qofkii laga keenay haddii madaxweynaha laga keenay cillad hadduu leeyahay hadduusan dhammaystirnayn iyo wixii la mid ah waaba waaba u fiican tahay maxkamad aan jirin meeshaasuuba ku dhammaan lahaa marka ani waxaan u arkayaa guddoomiye ku-xigeenadu inay maxaan ku idhaahdaa tallaabada ay qaadeen aan ahayn midii habboonayd shirwacaan u imaado shirwac sidee bulshada rayidka daadkiin aad u aragtaan khilaafka guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xogeen
waxaan rabaa inaan in yar qadaal u noqdo nimankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxay iyaga rabaan ay noo sheegayaan waxa weeyaan baarlamanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhegaysanayno markaad soo saxdaan allahna gaarsiiyo taas waa mid waay arinta oo ah yacni muxuu ahaay horaan u sheegay oo xukuumadda iyo baarlamanku way isku milmeen xukuumadda yacni toddobiyo iyo labaatanka wasaaradood wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka marka aad ku darto shan iyo lix kama badna inta aan baarlamanka ku jirin taasi waxay muujinaydaa waxa weeyaan si ula kac ah in hawshaas loo sameeyey waa mid waay su-aasha imaanaydaa waxa waay sidaasi ma dowladnimaday dhisee mise dad bay kuraasta ku haynaysaa annagu horta saddex arrimood aan rabnaa bulsho rayid haddaan nahay ama dadka shacbiga soomaaliyeed uu rabaa waxa weeyaan geedi socodkii dowladnimada soomaaliyeed lagu dhisayey inuu hore u socdo waan rabnaa waxaan kaloo rabnaa in sharci lagu socdo sharci lagu kala baxo aada umahadsantahay shirwac xildhibaan cabdirasaaq buuqan iyo isqabqabsiga baarlamanka dhexdiisa waxa ay dad badan qabaan in baarlamanka oo qura aanu ku koobnayn oo ay jiraan rag siyaasiyiina oo arintan hurinaya iyo gacmo shisheeye inay meesha ku jiraan arintaas adiga sidee u aragtaa waxaan tuhmayaa inay jiraan aydin khafiya oo laakiin aan khafiyan hadda waadix iska ah oo dhanka xukuumadda ka socdo maxaa yeelay waxaan ognahay labada sane aan wada aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii aad uga soo horjeeday marnaba xukuumadda in mooshin laga keeno laa madaxweyne walaa xukuumad xukuumaddu inay faragelin golaha ku haysay shaki kama jiro and that's why ay dadkii oo dhan i mean golihii wasiiradoo dhan ay oga dhigtay muxuu ahaa eh, eh, eh, golihii golihii shacabka ay uga soo qaaday shaki kama jiro siyaasiyiin hurinaya waana golaha wasiirada bas cid kalenta ma jirto oo diidan sharciga in lagu dhaqmo sidiiq warfa buuqan iyo isqabqabsigan hadda baarlamanka ku dhex jira iyo arrimahan eh, aada ogtahay sida dadku ay uga falcelinayaan ma isleedahay eh, siyaasiyiin kale oo dana gaara leh ayaa horinaya oo aan baarlamanka iyo xukuumaddaba hadda ku jirin waa jiraan waana sababta keenaysa in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed dowladnimadan intaasna lasoo dhodhoobayay inay ilaashadaan shacabka iyo dowlad haysata ayaa loo baahan yahay dad siyaasiyiin ama dad cadowa inuu dalkan soomaaliya hormari qof walba soomaaliya wuu ogyahay laakiin cadowga ugu daran waxa weye cadowga soomaaliyeed weeye waxaa loo baahan yahay inaan isku tanaasul inaan sameyno in golaha shacabkan hadda maanta dhibkii u haystaa executiveka ama fulintu waxay rabaan inay samayn karaan maanta waxa weeye ma- ee, arrimahooda amnigooda ka shaqaysanayaan waxa dhibka haysta waxa weye waa golihii shacabka baarlamaankii weeye oo hay-adii dastuuriga ahayd gudoomiyaha inuu hadduu u naxayo oo saan kuu sheegay qodobka lixdan shan afrika saxad u sheegayso inuu dhexdhexaad ka noqdo haddii motion xildhibaano keen- isaga keensanaan laakiin in xildhibaano video soo duubaan ay dhaha mataqaana ay ka been abuuraan taasaa keenaysa qofka been abuurka maahan sagaash laba xildhibaan in loo baahan yahay oo saddex dolar hal dolar loo baahan yahay sax wey way- way keeneen laakiin xildhibaano ayaa ka dagaal ka daba yimid oo yidhi mataqaanaa annagii video soo duubay oo dhahaya annaga kuma jirno okay annaga kuma jirno dhahaya oo lagu been abuurtay oo weliba dacwad dacwad furay marka wa- ujeeddada waxay tahay waxaa weye dalkan hadduu rabo inuu dhaqaaqo waxaa loo baahan yahay inaan dantiisa guud iyo baahida iyan ka turjino shacabkaan u baahan yahay waa gartay shariif maxamed cabdallah yani waxay ila tahay waxay ila tahay een, eh, faragelin iyo kambayn labay kala yihiin Eh, eh, laanta fulinta een, waxay ka shaqaynaysaa culays ku saaraysaa xildhibaanadu waxay rabtaa adeegsatee in aan mooshinkaas uusan soconin Een, qolada mooshinka soo diyaarisay hadda siyaasiyiinta ayagaa siyaasiyiin ah eh ani hadda ma ogi laakiin waxaa dhici karta dowlad goboleedyadu inaysan ka marnayn baa dhici karta marka arrintaas waxa weeye waa kambayn weeye eh, iyo iyo ololo weeye oo een, eh, siyaasadeed hardan siyaasadeed weeye waase laga fiican yahay waxaan waxaa fiicnaan lahayd xildhibaanada soo qoray in damiirkooda keliya inay maxaan ku rahdaa soo diro dhibaatada jirta ay ka hadlaan ee, qolada ka soo horjeedana wixii ay arkayaan xujo ah inay keensadaan bay ahayd laakiin aniga hadda ee, wa- waan- waan- waan- waan- waan- waxaan dhihi karaa haa way jiraan siyaasiyiinta gaar gaar ahaan laanta fulinta inay ay- ay luku leedahay kambeynka ka hor imaadkiisii Eh, shirwac ma jiraan eh, siyaasiyiin lug ku leh isla su-aasha shariifka uu ka jawaabay iyo gacmo shisheeye oo arrintan ka dambeeya markaad eegto miisaanka ama eh, xoogga khilaafkana uu leeyahay Ee, aniga si kalaan u dhigi lahaa wadankan ee, dagaalka ka soo baxaya oo hadda raba inuu dagaalka nabad iyo maaragta horumar iyo u baxo marka la fiiriyo ee aduhu awood badan ma laha hadday yihiin gole muxuu ahaa sharci dejin iyo hadday golo fulin yihiin iyo hadday golo garsoor yihiin waxaana markaa caqliga wanaagsani uu sheegayaa inay isgarabsadaan oo ay markaa midba midka kaleeto ay maaragta la shaqayso waxaa kaloo caqliga wanaagsan sheegayaa in la xisaabtanka la ogolaado marka annaga doodan haddeer macnala ma hebelaa qaldan iyo hebelaa magaciisiiya ma ma jirto waxaanu annagu joognaa ee waxay ninkii hasha yidhi maxay ahayd ama gooji ama ha goojin aniga geela dhalayaad iigu jirtaa waajibaad ayaa dowladdan hor hor yaalla waa doorasho inay diyaarido dastuurka inay hagaajido amniga inay soo celiso intiinan waa laga baaqsaday waxay haddana no- hadda waxyaabaha hadda maanta la soo sheegaya ayaa ka naxdin badan waxaa hadda yaalla meesha qof soomaaliyeed oo isi-sharaxay oo ay ku filayd cod inuu loo qaado waaye iyo inuu helo in ciidan ajnabiya loo dhiibo marka macnaheedu waxa waaye yacni awooddayadii waxaa haysta dadka ajnabiga ah ciidamada meesha jooga marka faragelintu way jirtaa labada dhinac is eedaynayaana way ku jiraan xildhibaan cabdirasaaq sida muuqata khilaafkan u dhexeeya baarlamanka waxa uu hakad geliyey howlihii baarlamanka baarlamankana waxaa horyaalay howlo culus sharci dejin ee, dowladdu inay hore u socoto xitaa golayaashii kale iyaga la shaqaynayay bal dib u dhac intee la eg ayuu khilaafkan u keeni karaa howlihii baarlamanka iyo horusocodkii dowladnimo intaba badan buu keenayaa shaki la'aan disaster buu keeni karaa bikhtisaar maxaa yeelay maaliyaddii shutdowna lagu jiraa horumarkii kale intee la wadayo dhan shutdown buu ku jira waxaasoo dhan waxaa ka daran wax hadda qarxayo yacni xamar baa wuxuu horta xukuumadda iyo dowladda dhamcuun annaga ka mid ka nahay waxay ka shaqaysaa muqdisho shuruucda la dejinaayo mustaqbalka hanoo dambayso laakiin hadda wax wax lagu xukumahayo boqol iyo toddobaatan milyana qoran in sanadkan muqdisho laga soo qaadayo meel kale laga soo qaadaya miyaa jirta meesha laga qaadahayo uu dhibka ka jiro oo wax lagu xakumayo soomaaliya wada degan ulama jeedo reer hebel iyo reer hebel ma ka hadla waxaan ka hadlay soomaaliya meel sharciga lagu fulinhayo oo sharciga la dejinhayo waxay ka jirta muqdisho hadday dhibaato dhacdana meeshan unbay ka dhacda waxaan rabaa inaan qiro oon soomaali u sheego biikhtisaar dhibka ka soo socda khilaafkan uu keenay ma noqon doono keliya systemka eh, maaliyadeed oo shutdown dhaha iyo eh, golo baarlamaan maalin iyo laba xirnaaday ishuugana ma istaahisho haddii la garbaxayo nimankii ka garbixi waaya xisaabaan wadaa xisaabtaan iga qabo miyaa ka garbaxaya mashruuc mataqaanaaye eh, eh, dastuuri ah oo oo loo wada jeedo maxaa waa dhibka jira maala xisaabtama bas ah Ee, sidiiq warfaa hawsha idiin taal waa badan tahay maxay tahay dhibka uu keeni karo ee khilaafka horta anigu su-aasha toos waa baaraya Ee, sidaa la socotay anigu waxaan ku jiraa guddiga difaacan hogayaha ka ahay Ee, qila- ee, golaha shacabka ee, waxaa nasiib darro ah ee, gudoomiyaha golaha shacabka maxamed murshe cabdiraxmaan inuu noqon doono gudoomiyihii kalfadhigii ugu horreeyey oo uu isaga uu shir gudoominayay inuu ku xirmi doono isagoo waxba aan suurtagelin isagoo noqon karin historiginu noqo taariikhda inuu galo waxaan kuu sheegay inta sharci oo hadda ansixinta een, u- noo yaalay oo wuxuu geel rekorka ayuu geli lahaa maalina si private la anagoo la fadhinaya ugu sheegaan xasuusin waxaan gudoomiye taariikhda ku geli doonto waxaan hor yaalan kuu sheegaa sharci shuruucda oo aan ansixinay sharciga hay-adda naafada ayaan ansixinay maalin dhaweed sharciga mildilaasha caafimaadka ayaan ansixinay waxaan hadda miiska saarnaa oo maalin dhaweed aan qabanay de- dhegeysi dadweyne ku qabanay waxaa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida baa gacanta ku heynay hanti dhowrka ayaana sugayay leelektrikii waa ansixinay waxaana sugaa sharciga mataqaanaa ee, miisaaniddana sugaysay marka fiiri shuruucdan toddobadan bil wuxuu noqon lahaa one- the- een, kalfadhigii ugu ma- ugu mashquulka badnaa ayuu noqon lahaa isagana sharaf iyo waxay usoo hooyen gulba usoo hooyin lahayd laakiin nasiib darro in ku-xigeenadiisa intuu dhagaysan waayey inuu mataqaanaa mooshin aan xilligeedii aan waajib ahayn oo dalkiina aan ca- ca- caraqadgeli u qabto waxa nasiib darro weeye howlihii dhan oo golahana wuxuu la fadhiistay waxay tahay waxa weeye waa mooshinkan weeye annaga haddaan fartis ku fiifiiqno wax noo qabsoomaya ma leh dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khilaafka ba-an ee xilligan ka dhex oogan xildhibaanada baarlamanka iyo weliba guddoonka dhexdiisa waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi xildhibaan sadiiq warfaa xildhibaan shariif maxamed cabdalla iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed shariif maxamed cabdalla ee, khilaafkan baarlamanka ka dhex jira oo ilaa xukuumaddii mooshinkan madaxweynaha laga keenay isqabqabsigan hakad intee la eg ayuu gelin karaa howlihii baarlamaanka Ah, hakad boqolkiiba konton ka badan buu gelin karaa Een, sideedaba khilaafyada baarlamaanka ee, ee, la keeno waxay ahayd eh, in jadwal lagu xaliyo waxaa caado noqotay oo baarlamaanka iyo guddoonkiisii iyo maamulkiisii kan iyo kii horeba waxaa caado noqotay haddii arrin laisku khilaafo een, intaasoo maalmood intaasoo een, usbuuc ayaa ayaa la xira arrintaas arrin aan fiicnayn weeye dhiba- dhibaatay keenaysaa sida loo sheegayn shuruuc badan baa yaala sanad een, aakhir baa lagu jiraa mi- miisaaniyad baa la ansixin lahaa waxay ahayd wixii laisku khilaafsan yahayna in een, gaarkooda loo maareeyo maar- maarayntii khilaafkii iyo maxaan ku idhahda hawshii iskuwaditaankeedii baa me- meesha ka maqan haddii wax laisku khilaafsan yahay wixii laisku khilaafsan yahay jadwal in loo sameeyo laakiin howlaha inay socdaan in baarlamaanka la xiro maaha aniga ma garanayo sababta ee, baarlamaan- baarlamaanka aan u shiraynin ma garanayo iyo eh, arrinta ka dambaysa waxaa la sheegaa eh, in taa laftigeed bareshar laisku saaro oo markii arrimo xasaasi ay jiraan in baarlamaanka la kala diro ama guddoonka ha ka timaado ama tale kale ha noqotee laakiin dhibgiin wuu keenaya shirwac waad maqlaysaa mar kastana waa wax jira markii la iskhilaafo baarlamanka waa la xiraa laba bil saddex bil tii waxaan ogeyn jawaari mooshinkiisii tii iminkaan la socona hadda taaganaad ujeedaa bal ka waran dib u dhac intee la-eg ay arrimahaas keeni karaan mar kastoo khilaaf dhaco howlihiina ay hakad galaan aniga waxay la tahay waxa ugu weyn oo muhiimka waxa waaye baarlamaanka iyo xukuumaddu caqligii dowladnimada ayaad moodaa inay dhinac marsan yihiin ayan saasaan u haystaa waxay ahayd inay shacbiga soomaaliyeed labadooduba u adeegaan hadda iyagiibaa isku mashquulsan xuquuqdii muwaadinka waa la iloobay qof xaq leh ma jiro saacaddii la doonaa lagu tuman karaa dadkii waxa weeyaan qaar baahi lagu horay qaar nabadgelyo darro lagu horay qaar jidadkii iyo magaciisigii laga xirtay qaar hadda dagaal loo wado waayo yacni xukuumadda iyo baarlamaanku hadday sidaan kusii socdaan waxay keenayaan inaanu u baahannahay dad iyaga ka bedelan waa inay taas ogaadaan dad iyaga ka bedelan inaan u baahannahay waa inay ogaadaan dadka soomaaliyeedna ma joogo meeshii madaxdu ay iska indhatiri jirtay ay muxuu ah mataqaana waxay doonto samayn jirtay hadda dadka soomaaliyeed waxaa la isweydiinayaa maxaa loo diriray maxaa dagaalkii iyo buuqii iyo shiddadii iyo soomaaliya u dhacday haddiiba ay sidaan tahay oo dowladdii wax soo dhaafayaaba aysan jirin afar iyo tobankii oktoobar labadii kun iyo toddobiyo tobankii kun iyo shan boqol iyo toddobaatan afartan iyo toddoba caruura ayaa agoontowday waxbarashadoodii iyo noloshoodii iyo waxoodii xaggee lagu ogyahay kuwa maalin walba dhimanaya xaggee lagu ogyahay war walaalayaalow wakhtiga ha iska luminina wakhtiga ha isaga ciyaarinina dadka soomaaliyeedna ha uga ciyaarinina dowladnimadu sidaan ma aha maalin walba shaarka la isku dhegan yahay waxbaa la isu quuraa waan waanaa la tagaa waa la wada hadlaa waxbaa laga tagaa xildhibaan cabdirasaaq haddaad tihiin qoladiina mooshin ka keenay iyo qolada ka soo horjeedaba mid walba wuxuu ku murmayaa sharciga mana jirto maxkamaddii dastuuriga ahayd golihii adeega garsoorka meesha ka maqan marjicu xaggee noqonayaa mar haddii saan la isugu dhegan yahay xaggee loo laabanayaa awalan horta ha ogolaada number one markay ogolaadaan inay khata galeen oo khalad jiro oo la haysto markay ogolaadaan oo inay garbaxaan ay ogolaadaan oo qodobkaas dastuuriga ay ogolaadaan waa ka heshii karnaa aansa kugu dara jawaabta ani waxaan aaminsanahay waxay ahayd maxkamadan sare laftirkeeda marka la sameynaya garsoorkii adeegii guddigii oo adeeg garsoorka inuu jiro waa laga booday madaxweynaha markuu magacaabayo uu dastuurka siinayo qodobka sagaashanaad uu leeyahay madaxweynaha wuxuu soo magacaabaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaha guddiga dastuurka markuu leeyahay waa maruu soo maray guddiga garsoorka lasoo sameeyey kii uu ka booday sidoo kale taliyaasha ciidanka markuu magacaabay madaxweynaha isla qodobadaas faqraadkiisa wuxuu leeyahay waa inuu soo maraa yani talo uu ka helaa golaha wasiirada waxaasoo dhan uu ka tallaabay maadaama uu ka tallaabay asaga golihii oo garsoorkii oo garsoorkii laga raasay inuu soo dhiso inuu soo dhisin annagana waa ka tallaabaynaa sidii shalay ku keenan kuyna waa qaacidda asal ah ma fahamti waxaan ka wado waxaan ka wadaa madaxweynaha shalay hadday labadii golo soo doorteen aan bil munaasaba maalin dhaweetan saan ku sabarnay oo aan la yaabnay oo ay jawaari laba boqol oo ruux haysto aa gurbaan loo tumay hayse casilo laba boqol oo ruux aan haynaa laba boqol iyo konton hadda wuxuu leeyahay saaxibkii boqol iyo lixdan haynaa weel aan dhan kaale aan garanay maxaa u diiday just come to the mataqaan desk maxaa dhib oo jira maxaa u jiidaysin aan ku garanno golihiinni aan furanno aan garanno haddaad iga gar hesho afar iyo tobanka ay sharci noqoto ahlan wa sahlan xildhibaan sadiiq mar haddii saan la isku qabsado qolo walbana dhinacooda ay sheegaan inay iyagu dastuurka ku taagan yihiin xaggee marjac ah oo loo laabanaya oo wax kala xugmin karta maxkamaddii dastuurigana aanay dalka ka jirin hadda adaa fiirisa eedeymahay qorayeen waxaa weeye horta anigu nin waxaana maraykan wax ku soo bartay maraykanka muddo bala joogay laba laba madaxweyne ah maraykan ayaa lagu sameeyey impeachment wax la yidhahdo andrew jackson in la oran jiray nin bill clinton la oran jiray labadaa madaxweyne markii lagu soo eedeeyey eedeymaha labadabana sanadka macnaa aqalka sare ayaa labadaba mataqaanaa macnaha wax kabsooqaad ka soo qaaday way adag tahay marka aad macnaha madaxweyne aad wax maarata aad inays waxaan ku samaynayaa xilka qaadis qodobadan dastuuriga ah oo qoro mataqaana khayaano qara dastuurka inuu jabsho wax fudud maaha wax loo danlaya wax kale weeye waxa loo danlayan kuu sheegaa shacabka soomaalida inay ogaadaan maanta loo baahan yaha waxa weeye dad qaara waxay rabaan waxay leeyihin halka aan joogno horumarka ay diidan yihiin laakiin waxaysan garanaynin haddii ay la shaqeeyaan dowladda hadda jirto labadan sano ay dhammaysato ee wax qabato in meeshii hadhow markay doorasho la gaar xilligeedii in dalkii ka qorxoon ay gacanta ku dhigayaan qodobka sideed toddobaad oo maaragtay oo madaxweynaha ka hadlayan madaxweynuhu astaanta qaranka weeye mar walba isaga inuu dhexdhexaad u noqdo oo nabadoon noqdo fiiri golaha fulinta wasaaraha ayaa mataqaanaa ayaa xukuumadda madax u ah madaxweynaha ayaa waxaa looga baahan yahay inuu noqdo nabadoon oo loogu talagal astaantii qaranka dalka inuu isku hayo marjac marka halkaasuu noqonaya marka anigu marka waxaan dhihi lahaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha wada fadhiistaan inay mataqaanaa si akhyaarnimo leh iyadoo dalkan loo turaayo oo dalkan loo tanaasulaayo shariif maxamed cabdalla marjaca muxuu noqonayaa horta haddii la aaminsan yahay xeer iyo sharci iyo dastuur wixii jiro oo cadna siay u qoran yihiin baa loo qaadanaya loogu loogu kala baxaya wixii aan xeer ka jirin oo hadda maalan dastuurka aanan ku caddayn dastuurkii lixdinkii baa loo noqon karaa wixii kaa laga waayo waxa waye guurti baa loo magacaabi karaa xallin karta laakiin mushkiladu waxay tahay xeer iyo dastuur iyo sharciba garta waxaa la yidhaha laba dhinac kama qosliso waxa weye haddii soomaalidu aysanba in looga adkaan karo sharci aaminsanayn oo haddiiba aragtideed usan saboortgaraynayn sharcigu ay ka leexanayaan oo sharci ma jira la dhahay waa arrin kaleet wey waxaa loo noqon karaa waxaa laga baari karaa markii laisu yimaado barlamaanka la keeno ee la yidhaahdo arrintii waxba kama jiraan sharci dastuurkii ma qorahayo waxaa loo noqonaya waxaa lala tashanaya dad sharci yaqaana lala tashanaya barlamaankana ay ku jiraan dastuurkii lixdankaa loo noqonaya haddii laga waayana guurti xul ah ayaa loo samayn karaa si arrintaas xal loogu yeero shirwac isla su-aashan marjac waxa waxa weeyaan waxaa qof raba inuu sharciga ilaalinaya raba inuu xal gaaro ayaa ayaa marjac u baahan horta ma muuqato hadda labada dhinaca ishayahay inay marjac uba baahan yihiinba marjacooduna laba meelooduu noqon karaya qolada biisha oo internationalka ah inay inay meesha yimaadaan iyo dadka xamar inay canshuurta joojiyaan oo markaasi ay muxuu ah mataqaanaa la xisaabtamaan markii hadda waxaa muuqata labada gole midna inuusan rabinin in la xisaabtamo sharci in loo hogaansamo marka dhaqankii soomaalidoo ahayd yooyootanka hadda socda siyaasadii ma socoto anigu waxaan qabaa ixtiraamka uu madaxweynuhu baarlamanka iyo xukuumadda iyo dadka soomaaliyeed ka mudan yahay ayaa gudoomiyaha baarlamankuna ka mudan yahay marka waa ninkii bedeli lahaa maalinta uu isagu dalka ka maqan yahay marka yacni adinku waad shakhsiyeynaysaan doodda dooddu shakhsi ma aha dooddu waa hay-ado dowladeed oo waajib gudan lahaa marka aniga su-aasha waxaan arkaa oo hadda aadna weydiinaydaay waxa weeyaan waa waa sax waaye in la isweydiiyo laakiin baarlamanka iyo xukuumaddu ma u baahna marjac hadday marjac u baahan yihiin dad soomaaliyeedaa jooga oo adduunyadan waa la isticmaalaa dadka bannaanka jooga oo aan markaa dowladda ka tirsanayn dowladdana cadow aan u ahayn in ay hawsha soo dhex galaan wax keenaan waa la yeeli karaa waxaa kaloo oo la yeeli karaa waxa waaye in runta loo soo jeesto maadaama aan la kala adkaan karin in muxuu ah mataqaanaa la garamo xildhibaan cabdirasaaq mooshinka laga keenay madaxweynaha iyo khilaafka iminka taagan muxuu dib u dhaca oo u geysan karaa doorashooyinkii maamul goboleedyada ee la filayay dhowaan inay bilowdaan kuwaasoo igu soo horayso tan ka dhici doonta maamulka koonfur galbeed shaki la-aan maxaa yeelay dadkan dagaalka isku haysta waxa weeye oo golaha shacabka maalan ka tirsan waxay ka yimideen dowlad goboleedyo qof waliba dowlad goboleed ka yimid cid raalli ka ahna ma jirto faragelinta iyo mashaakilka la samaynhayo war dadka dowlad goboleedka ee madaxweyne dooranaya oo ayaga dowlad goboleedkooda u dooranhayo ayagaa mudanayna tahay in loo daayo xukuumaddu qof way wadan kartaa mushkilad maleh laakiin si oo indhala-aan inay qof wadato oo dardar iyo awood sheegasho iyo dictatornimo inay u doorato ninka hadda la yidhaahdo lafta garen waa nin ikhyaara waa nin macquula nin siyaasi oo dadku jecel yihin aqoon-yahan laakiin oo reer koonfur galbeeda laakiin nasiib darraa dhacday dadkii la jiray xataa kuwii ayaga la jiray xataa waxay uga soo horjeesteen because waxa dictatornimada meesha ka dhacayso sadiiq warfaa arrintan jirta hakad intay la eg ay gelin kartaa dardartii la rabay inay ku socdaan doorashooyinkii ka bilaaban lahaa maamul goboleedyada dalka oo ay midda koonfur galbeed ugu soo horreyso soo ani wax weyn oo hadda naga hakad naga gelaya uma jeedo golahan intuu mataqaanaa ummadii uu soomaalida ku matalayay in hooshii loo igmaday ku mashquula ayaa mas-uula fulintu hadda waxa la wixii iyadu dee maarata ay shaqadeeda say u hayd saan u ansixinay qorshihii wasaara prime minister marka xukuumadda ay noo keentay qorshaheedii u ansixinay dee awoodda halkaasaan aniga korjoogtayntii aan kulahayn baan waa noo hartay awooddayga waxa la wixii rabaa hadda amnigii iyo howlihii iyagaa loo igmaday iyagaana ku mashquulsan marka ma u malaynaya in arrimahan hadda doorshooyinka soo socda ay hakad geli doonto shariif xamed cabdalla arrimahan socda wakhtigan doorashooyinka la filayo in maamul goboleedyada ay ka bilowdaan hakad ma ku keeni karaan iyo dib u dhac horta waxay ahayd kaalinta dowladda dhexe xildhibaano iyo fulin iyo kulligood wixii facilitation ay u samayn karaan ay ku gacansiin karaan dowlad goboleedyadu inay ku gacansiiyaan laakiin howl kale aan ku darsanin qof kastoo la doorta waa qof madaxweyne ah maadaama hadda aanu jirin land fulintan hadda xisbi loo ogyahay aanu jirin dadkii oo dhan hadda ay yihiin uun xildhibaano si kale ku yimid ay yihiin marka sabab loo kala xigsadaaba ma jirto waxaan leeyahay aniga hadda waan arkayaa dabcan saamayn bay ku yeelatay maxaa yeelay waxaa cambain ama loo galay oo loo galhaya qofka soo baxaya inuu xisbigan ama xisbigaas kale ka mid noqdo yani waxay la tahay baahidaas ma jirto waxaa weeyaan wixii facilitation ama amni ha ahaato ama dhaqaale ha ahaate eh loo samaynhayo iyo guddigii doorashada qaranka oo iyagana farsamo ahaan arrintaa korjoogtaynhaya ayaa ku filnayd in loo duceeyo aan la faragelinin kii soo baxa la soo dhoweeya madaxweyne dowlad goboleed uunu noqdo laakiin in dadka la kala jeclaysto iyo maxaan ku idhaahdaa sabab keenaysaata aniga macquula ma arkay laakiin dhibaatadaas way jirtaa
waa dee way muuqataa waxa weeyaan dhibaato badan bay ku yeelanaydaa sida hadda maanta baydhabo laga sheegayo hadday run noqoto dad soomaaliyeeda dhibanaya dad soomaaliyeed baa yacni inay noloshoodii soo saartaan la hor istaagayaa muxuu ahay meel kastana waa sidaasoo kaleeto hadda magaalada muqdisho maanta way wada xiran tahay ninkan yimidna wuxuu maray wadadii muxuu ah mataqaanaa dekedda ma loo baahnayn xataa maka mukarama in loo xiro wadadaas in loo xiray ahayd iyo meelaha ugu dhow oo ciidanka ah marka yani hadda waxa weeyaan waxaa muuqanaya ugu yaraan laba bilood dowladdu waxa weeyaan ciday wax u qabanaydaa ma jirto weliba waxaa laga yaabaa waxoogaga yarka ay bangiga ku jirana in space politica loo isticmaalo oo muxuu ah mataqaanaa xildhibaanada iyo wasiirada bun loogu duba ayaa dhici karta runta in la isu sheegaa muhiima waxa weeyaan wax laga sugaya labadaas bilood oo khayrihii aniga iima muuqdaan laakiin waxaan dhihi lahaa rajada ilaahay lagama quusto siyaasaddan hadda jirtaay xasilooni darro ayay ku socotay sanadkan maalinba haddaad cabirto maalinba maalinta ka dambaydana way sii kordhaysaa taasi waxay u socotaa waxa waaye kambaynkii baa lagu jiraa hadda oo laba sano ka hor ayaa lasoo hormariyey kambaynkiaa lagu jiraa mar kambaynka waxaa ka danan dadka soomaaliyeed dhibaatadu haysato oo meel walba ku dayacan siyaasadan riwaayadda ah oo maalintii duhurkii la qarwayo in inta layska daayo siyaasad rasmi ah oo wadanka u danaynayda oo dadkaa dhibaataysan dhibaatada ka qaadayda madaxdana sharaftooda kordhinayda in laga shaqeeyo annaga bulshan rayidana taasaan u baahana inaan kala shaqeyno laakiin hadday bahashu sidaan kusii socoto waxay noqonaydaa in dee bulsharayid ahaan iyo dadkii kaleeto soomaaliyeed in dib la isugu noqdo ayay noqonaydaa waa hagaag gebagabadii ayaynu joognaa waxaan jeclahay inaan dhammaantiin hal su-aal idin weydiiyo sidee lagu dhammayn karaa khilaafkan iminka taagan loona heli karaa xukuumad iyo baarlamaan wada shaqaynaya aan ku horeeyo xildhibaan cabdirasaaq laba qodob aanu arkaa number one ilaahay dartii inuu kursiga ugu daga madaxweynaha uuna ka tanaasulo mataqaana kayskan number one uu dadkan u fududeeyo si sharaf iyo karaamadii muwaadinimo ay ku jirto sidii jawaari uu sabayn gudoomiyihii oo golaha shacabka inuu yeelan horta kula talila madaxweyne haddaanay ka suuroobaynin madaxweynaha inuu ogolaado inuu garamo wax kalentaba cidda lagu garramaya aniga waxaan qabaa inay sax tahay dhan kastaba inay u hogaansanaadaan golihii aqalkii sare oo annagana la midka ah oo muwaadiniin soomaaliyed oo mas-uuliyiin qaran ah oo title wata golihii aqalka sare oo gudoomiyahooda hogaaminayaan oo title waxay haystaan macno ku fadhiyo dastuuri ah kii bay diidan yihiin xataa ogoleen aniga waxaan qabaa marka cid kasta oo oo oo oo nabad lagu helaayo oo dalkan aan dib u celinaynin in lagu horgaramo hadday la dhex waayo gudaha diidaan hadday ayagu isleeyihiin eritrea iyo etoobiya iyo cidbaa mataqaana idin annaga cid kasta oo aan la garamayno warkeen annagu waa cadcad yahay dastuur baan ku taagannahay nidaam baan ku taagannahay meel kastoo ay ku garramayaan aan diyaarkanahay haddii qodobka hore la waayo xildhibaan sadiiq adoo soo koobaya xalka arrintan sidee u aragtaa aaday u mahadsantahay horta waa ka kornay markii beesha caalamka ina soo dhexgeli jirtay howlahayna soo na dhex yaalla golaha shacabka waxaan rajaynayaa inaan annagu aan xalisan doonno waana ku celinaya xalku waxa uu yahay waxaa loo baahan yahay gudoomiyaheenna ee golaha shacabka in uu raaco gudoomiye ku-xigeenadiisa ku-xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa iyo inta badan ee baarlamaanka oo uu noo badbaadiyo mataqaanaa golaheena shacabka ah annaga waxaan aaminsanahay in ay dalkan meel dheer uu ka yimid qodxa badan hor yaalaan sida la socotidna horta isbeddelku waa adagya waxa la yidhaha change is difficult isbeddelku waa adeegya status quo wax la yidhahdo oo ah qof walba wuxuu doonayaa sida hadda lagu sugay in la sii joogo annagu waxaanu qaadanay tallaabo culculus baanu qaadanay in hadda shuruucdii dalka xoog la saaro in dalka la dirdirgeliyo in ciidamada dib loo dhiso dad markaa waxyaabahaas kale aad samaynaysid way adag tahay waxaa kaa horima caqabado badan ayaa kaa hor imaanaya xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo xalka waxa uu ku jiraa in guddoomiyaheena uu dhexdhexaad noqdo oo uu mataqaana qodobka lixdan iyo shan afriqii saddexaad ku soo noqdo oo uu noqdo guddoomiye dhexaad oo uu yahay guddoomiye dhammaan golaha shacabka ayuu yahay in uu dhagaysto ku-xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa oo uu golahayna shacabka noo badbaadiyo isagii madaxweynehan isku tagaan oo si akhyaarnimo loo wada hadlo oo dalkan loo tiro dalkan hore loo wado
shariif maxamed xalku muxuu yahay halka waxaa weeyaan baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa in aqlabiyad baa lagu kala garqaataa xeerka iyo dastuurka la raacaya in wixii jira la keeno si degnaansho leh sharci aaminaad ah xeerka ku kalsoonaan ah dood looga yeesho marka meeshii loo batana codkii bata la raaco anaga qaabkaasaan u dhisannahay wax kale aan nahay ma laha sharciga in lagu kala baxo taas waa mid arrintaas waxaa ka hormari kara odayayn ma reebana way fiican tahay laakiin baarlamaanka in lagu kala baxo isaga hawshiis maaraysto ayaan ku talinaya arrinta kaleeto oo saaxiibka hadda uu yidhi guddoomiyuhu inuu ku-xigeenadiisa raaco iyo habdhowrayaashiisa uu raac maaha waxa weeyaan guddoomiye ku-xigeenada iyo habdhowrayaasha iyo in maamulka guddoonka ay raacaan wey taas waxa weeyaan saasaan u dhigi lahaa waa mahadsan tahay soo koob shirwac halku muxuu kuula muuqdaa haddii aad tihiin bulshada rayidka annaga waxuu noola muuqdaa hadda siyaasadda jirtaa ma degana way qasan tahay waxaa loo baahan yahay jawi in la abuuro lagu wada hadli karo jawigaas wuxuu noqon karaa dad soomaaliyeed oo la adeegsado madaxda oo daaraha ay saaran yihiin kasoo dega oo maaragta salli inta daarta hoosteeda dhigta bundubta ku wada hadlaana waa mid waaye laakiin sida hadda la joogo waxa ugu fiican waxa waaye jawigaas in la abuuro kabacdina sharciga lagu kala baxo lana joojiyo kutumashada xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed in horta taa la joojiyo waay waxaa la heshiiyaa marka la is-ictiraafo inta la is-inkirsan yahay inta muxuu aha mataqaanaa arrinta la shaqsiyadaynayo iyadoo joogta dowladnimo soomaaliyeed joogta masiirkii soomaaliyeed joogta farta qof gaara lagu fiiqayo waxna waxa weeyaan khilaafkiibaa sii soconaya calaamadihiisiibana ka mid tahay marka anu waxaan dhihi lahaa kow jawi in la abuuro lagu wada hadlo kabacdina sharciga lagu kala baxo intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta si gaara ugu eegaynay mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya iyo khilaafka arrintaasi ay ka dhex dhalisay baarlamanka iyo hoggaankiisaba waxaana barnaamijka marti ku ahaa xildhibaanada kale ah cabdirasaaq axmed maxamed jindi sadiiq warfaa shariif maxamed cabdalla iyo ugu dambayntii cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed tan iyo intii barnaamij noocan oo kale ah aynu mar kale ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi oggolaado waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo